Maamulka gobolka saaxil iyo kan degmada berbera ayaa ku hadalay shil baabuur oo ka amuudan ah maamulihii laanta bangiga dhexe ee magaalada berbera iyo xubno kale oo la dareeray laanta bangiga dhexe ee magaalada berbera maxamed aadan xaashi iyo xubno kale ee la dareeray miidsho iyo weliba askari ku tirsanaaya bangiga oo dhaawac hadeeriya weliba la hadeersiyey isbitaalka magaalada berbera laanta ilaalada nabadgelyada jididka magaalada berbera mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada berbera yaa ku warameen shilkan baabuur iyo khasaaraha uu sajaysadee qofkii soo la jecel yahay waa soconaya uga tiiraanyansannahay waanu tacsiyadeynynaa saddexaa marxuun oo bulshada reer berbera qiimo weyn ku lahaa ilaahay subxaana wa tacaala naxariista jannada ha siiyo guddoomiyihii baanka oo muddadii uu nala joogay dadka reer berbera ay wada qirayaan wanaaggii iyo sharaftii iyo karaamadii iyo dadnimadii uu kula noolaa dadka reer berbera iyo xilkiisa iyo mas-uuliyaddiisa uu ku qabsan jiray xaliya oo bulshada reer berbera aad wada taqaano ilahay subxana wa tacala naxariis janna ha siiyo iyo ciid oo isna askarigiisii ahaa oo ilaahay subxana wa tacaala taliyo rugtana ahaa nin aada u qiimo badan ahaa nin aada u sharaf badan ahaa ilaahay hau naxariisto saddexdaa marxuum ee baxay guddoomiyihii bangiga maxamed aadan xaashi ciid axmed naaleeye iyo ismaaciil daahir kaahin maayar ku sheegay qiimale bay ahaayeen laakiin qofna wakhtigiisa dhaafi maayo qofna wakhtigiisa dhaafi maayo saacaddoodii bay dhinteen sidaa la sheegayna saaka subaxii halkan bay ku tukadeen amba baxoodii unbuu shirkaasina dhacay ilahay waxaan uga baryaynaa iyaga dhintay naxariistii janna inuu ka waraabiyo jannatalfardows ilacla ilaahay ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadiina waxaanu leenahay samiriya iimaan saadiqa allah idinka siiyo iyo dhammaan dadweynaha gobolka saaxil iyo degmada berberaba
shantii iyo shan iyo toban mirir markaasuu saacadii lahaa qiimay ayaa qayradu noo timi oo heenku noo soo sheegay in shirkaasu dhacay markaa maanaan garanaynin inay reer berbere yihiin meel kale daal shaqadayda caadiga ahayd ayaanu wadanay halkan waxaa ku dhintay maamulihii baanka maxamed aadan xaashi iyo xaliye oo darawalkaya oo isl reer berberaa oo caana oo wali dadka badii waxaa ka shaqaystana ahaa iid oo taliyihii rugta sarkaal xigeenah oo taliyihii rugta baanka ahaa waxaan leenahay marka hore samariya iimaan ayaanu leenahay cayladii iyo xaafadihii iyo dadkii ay ka dhintay waa samariyeena aadaha inaga siiyo waynu ku wada xukumanay qof kastaaba si kasta ha u dhinto waynu ku xukumanahay inaynu nin kastoo la jecelyahina ama qof kastoo la jecelyahina waa dhimanayaa marka xaafadihii ay ku geleen waxaan u dirayaa tacsi samariya iimaana ilaahay naga wada siiyo magaalada berbere gobolka saaxil ee maamulka somalilan ayaa waliba iyo ku mid taa degmooyinka ankashilalka badana iyadoona sanadkii bala diiwaangeliyowa tiro dhamishe taas oona sawaayana shilalkaasaya